kulanti wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka duugajooga soomaalida ee somalia diaspora news dot com sidoo kale dhegeystayaal aanu ogaaninaa inaad naga soo booqataan sumada internetka aanu nahay oo ciwaankeedu yahay dugajoog dot com dhegeystayaal sida lalawada socdo waxaa dhowaan booqasho ballaaran ku yimid dalkan canada maxamed muuse yuusuf oo maktal ictiraaf ku caanbaxay islamarkaana ah muwaadin reer somaliland oo muddaba ku holanaa socdaallo uu ugu jiray sidii ictiraaf ay u heli lahayd jamhuuriyadda somalilan mukhtal ictiraaf waxa uu booqasho ku yimid dalkan canada sidoo kalena waxa uuga sii gudbay dalka maraykanka oo uu kula kulmay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka kala tirsan labada dowladood daba si aan faahfaahin uga ogaano dadaalkan baaxadda leh ee uu wado makhtal iyo waxi uu kala kulmayo ayaanu khadka telefoonka kula xidhiirnay kol uu ku guriya noqday ariga ingiriiska uu degan yahay maktal kusoo dhawow qurbajoog dot com
aa mahadsinta walaalo dhammaantiinba idinka iyo dadweynaha reer somaliland ee dhegeysanayaba meel kastaba ha joogaan mahadsinta
si kooban walaal waxaad noogu sharaxdaa adiga oo mahadsan safarkan aad ku timid waqooyiga america waxaa u daaranaa
walaal waxa weeye si fiican socodkan wuxuu ahaun qeybteydii labaad ee gaabi socodka ictiraaftoonka oo markii horena yurub iyo asia iyo african ku maray qeybtiisii labaad ba ahayd dabeedna aan doonayna north america ka bilaabo ilaa australia ay ku dhamaato malaayada inta u dambeysa
waa gartay marka intii aad ku guda jirtay safarkan aad waqooyiga america ku timid balse war naga sii xafladaad ka qayb gashay mas-uuliyiin heer baarlamaan ilaa heer dowladeedla baad la kulantay magaalooyin kala gedisan baad tagtay bal kanada adigoo inoogu bilaabaya bal ciddii aad la kulantay iyo munaasabadihii aad ka qayb gashay bal sharaxaad kasii dadka ina dhegeysanaya
markii aan canada imid dadweyne reer somalilandna oo harwanaagna ka mid tahay baa igu soo dhaweeyey dabeedna magaalada toronto ayaan tegay marka maydii baa soo dhaweyd waxaan doonayay markaa kii washington inaan ka qayb qalo markaa qoloyinka reer canada baa yidhi may eedhiid maydana waa joog eedhiid maydiina waxay noqotay saddex habeen laba habeen oo toronto lagu kala dhigay sideed iyo tobankii iyo sagaal iyo tobankii iyo labaatankeedii oo laga dhigay ottawa marka saddexdaba waan ka qayb galay oo dadweynihii reer somalilana hadalada loo qaybiyey ayaan ka mid ahaa
waan gartay waxaa jirtay in baarlamaanka canada aad tagtay mar aad timid caasimada canada ee ottawa aadna mas-uuliyiin la kulantay iyaad la kulantay sidii usaaxa safarka aad ku tagtay ama booqashada aad ku tagtay baarlamaanka canada
waxa weeye niman dhalinyara oo reer canada oo dee magaalada aada ugu fircoon ayaa yaqaanay nin xaafadda soomaalida ku badantay laga soo doorto oo la yidhaha jin oo baarlamaan ku jira somalilandna nin aada iyo aada taariikhdeeda uhayo ah somalilandna tegey two thousand eightkii ninkaasaa laigeyey xafiiskiisa khaaska ah markaa ninkii waan isqaabilnay aniga iyo nin ina guuleeda iyo nin la yidhaahdo shucayb nin baan ugu tagnay ina soo dhaweeyey markaa waxa ka dhacdhiciyey wixii aanu socday oo ninkan waa nin reer somaliland oo wuxuu gaaribuu ku wareegaa gaarigii dabeedna wuxuu hob websiteka waan ka arkay iminkana muxuu doonay iminkana de caynkaa sidaa waxaan doonaya inaan dowladda qaabilno markaasuu yidhi de waa yahay nala ballamay maalinta caynka caynkaasa albaabka laga soo galo baarlamanka ottawa halkaa hayna ahaato markaa waan kasoo baxnay markaa gaari baan karaystay rindakaara markaa waxaan ku dhejiyey taswiirtii madaxweyneha iyo caankii somaliland iyo inay tahay wax la ictiraafo inay tahay somaliland markaasaa dee kanada o dhami maxaa soomaaliya caddaan ba la yaabay maafto qaar baa xataa na georgiadi aan isku sawirno oo waxay ahayd markii ugu horreysay gaari ku shaqlan astaanta somaliland iyo madaxweynaha sawirtiisii oo dariiq maraya ilaa markii ugu horreysay ahayd waayo waxaan umalayn marka baasada calan yar baa la taagaa laakiin gaarihi speaker ku wada dhisay waxaan umalayn markii ugu horreysay inay tahay ka dhacdo canada
waa si wanaagsan maqtal intaa kadib waxaad u gudubtay dalka maraykanka oo qudhiisa aad magaalooyin kala duwan tagtay ciddii aad la kulantay iyo waxyaabihii aad kusoo aragtay bal sharaxaad iyana naga sii
markii aan canada ka baxay xagga dhulkaan maray marka magaalada michigan gobolkaas niman adigu dhowr oo soomaalida yaa joogay kuma badnayn marka waan kasoo gudbay marka waxaan imid gobolka minnesota magaalada minneapolis baan joogay oo niman dhalinyara oo jaaliyada hade somaliland kamida ay igu soo dhaweeyeen new yorkna waan tegey waxaan qaabilay cabdiraxiim caadi faarax oo somaliland nin u dhashay ah oo la wada yaqaano oo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dowladdii soomaaliya u fadhiyey dabeedna markuu beeshin galay haddana ku wareegay u n ta oo kasoo qeyb galay arrimihii bosna shirkii bulsaariyada markaa cabdiraxiim caadifaarax aan la joognay ilaa afartan daqiiqo ninkaa maskaxda leh oo isna aan waxyaaba aan u baahnaon iyo talaca iyo siduu u arko arrinteeda iska wareysanay aada iyo aadna waa uga soo faa'iiday markaan ka nimidna adigu waxaan nimid magaalo yaroo ku dhow new york marka nin cashaana loo sameeyey anigiyo nin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada marka intaasaan horta ka maray maraykan iyadoo aan carigu caraysu lahayn horta waa si wanaagsan maxamed socdaaladan aada ugu magaca dartay ictiraaf doonka ee aada qaaradaha kala duwan ku martay muddooyinkii ugu dambeeyey fikirkan kugu dhaliyey sidee baad sidee baad markii hore isu tiri arrintani waxay gacan ka geysan karaysaa goonisutaagga somaliland oo ictiraaf lagu helo maxaa kugu dhaliyey fikirkan sideese uu kugu dhashay
si wanaagsan weeye fikirku dee qof walba horta waxbaa ku dhaliya marka qeybta sugaanta cabdisalaan xaaji aadan baa la yidhi gabayaa weyn mu ahayn laakin de wuxuu ahaa nin la yaqaana afaridiisa marka nin wariyo malaabeystay baa yidhi marka waran gabayga waa sida mahidda waa sidee gabayga loo bartaa marka wuxuu yidhi gabaygu amoo xaqaa keena buu yidhi ciil amoo xaqaa keenta buu yidhi farxad labadaas mabaa qof kuu qabi karaa buu yidhi marka waxaa igu dhalisay taariikhda somaliland de ilaa s n n t markay bilaabantay ogyey ilaa dalka lasoo galay markaas baa buuga qoray magaalada shafiil degan buuggaa wuxuu ugu magacdaray taariikhdii s n m marka wuxuu tilmaamayay nimankii ka madaxda ahaa s n m oo dhan marka ninkaas wuxuu soo qoray dad isku wada beer keliya ah magacyada bis oon cid kale u helin marka waan yaro diiday anigu shaq gaar ahaan maogta buugga cinwaanka dusha ka sito iyo dee waxa gudihiisa ka qodan marka waxay waata wax walba laysku qabsaday gabayadii heesihii laysku qabsaday oo muran wax walba marka waxaan sheegay maad wax adaruna bal oo la arkaba maaragtay bilowdi marka fikraddan inaan gaariga kaga baxo u k ilaa somaliland aan ugu gudbo waxay igu dhalisay arrintaas marka waxaan idhi taariikhda beenta ee buugaagta lagu qoray ee shafiil lagaga baaqaa bixitaanka keento baabuur fuulka dhalise markii aan boqolin beegsanayay yurub bari berigii faransa iyo bujig iyo dhilig iyo greega talyaaniga beegsanayeen dhul ballaaran iyo buur hoostana biyaha iyo baraf u qulqulayo qiimeeyey nolosha beledkeygii hooyaan ixtiraaf u baashe allahayow allahayow nabadgeli berigii hargeysiyo bidhanquru hargeysiyo beledkeygii hooye bidhanquru hargeysiyo gabil iyo boorame seylac baalaheeda argaabo iyo baran bartulyo hadaafsimo aniba baalaheediyo barca iyo sanaag iyo berberaday wacnaydeen ku barbaaray anigu ee jacaylku ka bilaabneen khatray isku baraniyo burca kibir allahayow burca kibir gaarsii waa xaafad ka mida magaalada berbera oo aan ku koray marka halkaas ayaa gabadha caruurta orodka ii dhashay halkaasaan horta isku baranay marka waxaan idhi ragga beenta iibshee baayacaayo qabayee abwaanadoogu baaqow beer loola tilmaamow jacayl waa balaaye anigu i baal maray anigu i baal maray jacayl waa balaayo anigu i baal maray cidni baa u buuxdo barkad cas barkad cas miyaa ilowdeen barkad barkad cas miyaa ilowdeen ismaaciil ismaaciil baa ka bowdo badan miyaa taqaaniin iyo fadalkii beeteri ba talaalo waa been boodharaa ku aasane cilmi baalihiisiyo cilmi baalihiisiyo burcakibir makaa hele dhankaa bidix badii tahay daaroo la bidicdiyo daaroo la bilicdiyo bidaasiga kalluunlaha dadweynta iyo saadada dekada baalaheeda waa waa makuugu soo baxay jacayl waa berbere iyo badda siilac weeyaan
waa tahay dhegeystayaal intaa waxaa ku eg qeybtii koowaad oo warey saddexdaa oo aanu la yeelanay muwaadinka reer somalilan ee maxamed muuse yuusuf oo lagu maalayso makhtal etraaf aanu kula yeelanay khadka telefoonka kusugan cariga ingiriiska teen hawada dib ugu kulmi doona sidaa iyo nabadgeliyo